haarun waa mahadsan tahay halkan waxaan u imid anigoo matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan ka qayb galo shirkii wadamada africa oo looga hadlayay sidii qaaradda africa dib loogu nidaamin lahaa looga hadlayay sidii hore loogu marin lahaa soomaaliyana waxay ku yeeratay door fiican adduunyadu waxay aaminsan tahay soomaaliya inay dhaqaaqday hore u socoto shaqayso dunida kusoo laabatay rajo aad u wanaagsan ayaa laga qabaa dalka soomaaliya madaxda caalamkeed kula kulantay addis ababa haddii wadahadallo gaara ama heshiisyo gaara aad yeelateen maxaad isa soo qaadeen maxaa isla meel dhigteen horta waxaan la kulmay madax aad u badan maanta keliya waxaan la kulmay sagaal madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaaro yaal ah oo aan kulligood kala hadlay danaha ummadda soomaaliyeed iyo sida loo wada shaqayn lahaa qof walba oo aan la kulmay waxa uu muujinayaa yididiilo ah soomaaliya in dawladeeda iyo shacabkeeda ay isu soo dhawaatay soomaaliya inay dadkeeda usoo jeesteen in dalka dib loo dhiso soomaaliya in dib loola shaqaysto waxaa kale ay aaminsan yihiin laga soo bilaabo cameroon iyo namibia lagu daro kenya iyo ethiopia iyo inta udhaxaysa afrikaanta dadka aan la kulmay waxay aaminsan yihiin rajadii ugu wanaagsaneed inay leedahay ummadda soomaaliyeed iyadoo runtii aanay u hambaliyeyneyn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laakiin u hambalyeynayay shacabka soomaaliyeed waxaan la kulanay marka madax kala duwan oo qolo walbaba aan la galnay wada hadallo wax ku ool u ah ummadda soomaaliyeed waayo waxaad iga warantaa marka maxaabiistan la sii daayey dowladda etoobiya sii daysay waa imise tiradooda maxaabiistani maxay ku xukunayeen xaaladooda bal nooga waran maxaabiistan waa maxaabiis aan wadahadalkooda bilownay markii hore oon etoobiya nimid aanna soo dhamaystirnay hadda markaan kusoo laabanay tiradoodu waa boqol iyo labaatan waa dad soomaaliyeed oo lagu haysto dembiye kala duwan waxaan ka codsanay dowladda etoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda soomaaliya waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhamaystiri doonaa kadib waxaan u diri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah jigjiga wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas waxaan markaa yeeli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in dadkaas annagu aan eegno u kala dirno meelihii ay ka yimaadeen hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd laakiin waa dhab heshiiskaas waan kusoo heshiinay wakti bay nagu qaadatay waan ugu hambalyenayaa ummadda soomaaliyeed taasi waa taas waxaa kaloon maanta la shir la galay ra-iisul wasaaraha mauritius waxaa ku xiran maxaabiis soomaaliyeed waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixano heshiis heshiiskaas oo ah inaan maxaabiis isweydaarsan doono markaan heshiiskaas dhamaystirno una dirno wasiiradeena mid kamid a ayaa iyagana nala kusoo wareejin doonaa maxaabiista mauritius naga xiran haddii ilaah yidhahdo laakiin wakti bay qaadan doontaa sidoo kale waxaan arrimaha maxaabiista kala hadlay maantay madaxweyne ku-xigeenka seychelles oo aan isagana shan iyo toban sida uu sheegay maxbuus qiyaastii oo ku xiran waddankooda iyagana waxay iga codsadeen inaan soo diro wasiirada mid kamid a oo aan kala saxiixano heshiis heshiiskaas oo ah in aan isweydaarsan karno maxbuusta maxaabiista iyo inaan ka wada shaqeyno kalluumeysiga sharci darada ah ee looga kalluumaysto wadamadeena iyo sida aan meel uga soo waday wajeysan lahayn arrimaha labada wadan ba aafeeyey waayadii hore oo ahaa burcad badeedka macnaheedu waxay tahay dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku xiran meelo kala duwan oo aan ognahay sidaas daraaddeed waxaan yeeli doonaa haddii ilaah yidhaahdo inaan u saarno guddi dabagala dadka ku xiran meelaha kala duwan waxaa kaloon haddii ilaah yidhaahdo xukuumadda dadka ku jira iyo madaxda qarankaba aan xasuusin doonaa in meel walbo ay tagaan ay il gaara u yeeshaan arrimaha dadka maxaabuusta soomaaliyeed waayo si kooban maxaabiista etoobiya ku xiran ma boqol iyo labaatanka keliya soomaali ku xiran waddanka mise way ka badan yihiin maya way ka badan yihiin waa tanu waxa weeyaan wejigii koowaad waxaan la yeelan doonaa haddii ilaah yidhaahdo wadahadal intaa kasii hufan oo waan sii wadi doonaa wadahadalka inta qof soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay waa inaad ogaataa haaruunow dalkani oo soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray waan waxaan u baahan nahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino hadda waxaa muuqata yididiilo ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dawladda hadda jirta ay tahay dawlad nagaatay oo oo shacabkooda shacabkeeda niyadooda kor usoo qaaday oo ay aaminsan yihiin in hadafkeedu dheer yahay heshiisyada lala geli karana ay ku qota ku qotomi karaan hadaf dheer xiriirkiina dowladda soomaaliya iyo dowladda etoobiya xiriirku waa sidee xiriirka dowladda etoobiya dowladda soomaaliya waa xiriir fiican xiriir ku sameys ka salaysan ku salaysan derisnimo ku salaysan adduunyada inay isbedeshay ku salaysan inaan inay fahamsan yihiin in soomaaliya iyo etoobiya isu baahan tahay ku salaysan in etoobiya ay degan tahay todo in ku dhow toddoba milyan iyo bar soomaali ah waxay yidhahdeen waa toddoba dhibic saddex in etoobiya ay tahay in ka badan boqol milyan oo dad ah in suuqa ugu weyn oo noogu dhow ay yihiin iyaga laftooda waxaan isla garanay inay iyagana u wanaagsan tahay annagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano deris wanaag inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha iyo inay nagala shaqeeyaan in soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn le leeyihiin kalsooni buuxdana shacabkooda uu ku qabo